weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaarisay e soona jeedinaysa sahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aanu ku qaadaa dhigi doono xaaladda guud ee gobolka banaadir gaar ahaana amniga sidaynu ka war hayno toddobaadyadiina dhaafay wararka ka imanaya magaalada muqdisho waxaa ka mid ahaa dad la dilay oo la garan waayey cidda ku dhagarowday dilal qorshaysan oo dadkii geystay baxsadeen qaraxyo ismiidaamina oo meelaha qaar lala beegsaday iyo ciidamada dowladda oo mararka qaar iska horimaadya dhex mareen dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaana maamulka gobolka banaadir waxay sheegeen inay labanlaabayaan dadaalada ay ugu jiraan sugitaanka amniga si aynu haddaba arrimahaasi macluumaad uga helno waxaa barnaamijka marti noogu ah guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yeriisow kusoo dhowo guddoomiye barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ugu horeyn bal faahfaahin naga sii dadaalada ammaanka lagu xoojinayo ee maalmihii lasoo dhaafay aada wadeen runtii aad iyo aad umahadsan tahay waxaan idiin mahadcelinaa v o a fursada aada shacabka siisaan inay uga qayb qaataan barnaamijyada noocan oo kale ah kormeerkii jimcaha aan sameynay oo magaalada daafaheeda iyo goobaha ciidamada joogaan ujeedadu waxay ahayd barnaamijka xasilinta inaan muxuuha u falgalayno anagoo cashar ka baranayno waxyaalihii horay u dhici jiray waxaan hadda bilownay oo si wanaagsan noo maraya qorshaha maamulka gobolka iyo maamulada degmooyinka labadi tobanka iyo hay-adaha amniga heer gobol iyo heer degmada inay si dhow u wada shaqeeyaano oo nidaam wada shaqeyn buuxda ah partnership wax loo yaqaano siina waxaad moodaa in aada loogu guulaystay kadibna aan shacabkii howlgelinay oo amnigii qayb nagala yihiin ujeedaduna ay tahay magaaladan in ay noqoto caasimad sidii ahaan jirta berisamaadkii amni ah nabad ah qorshahaas si fiican buu hadda noogu socdaa waxaan rajeyneynaa maalmaha soo socda oo howlgallo ciidaxasilintana aa laga dareemi doono oo la xakameyn doono hubkii islamarkaana aan loo dulqaadan doonin dad qoryo iska dhex wata oo aan sharciisnayn hubka ayaad carabka ku dhufatay qaab nooceeyaad u wajahaysaan arrimahaasi hubka sharci darrada ah amaba ka sharciga ah inaan magaalada lagu dhex wadan karin qorshaha xakameynta hubka waxaa lagu ujeedadu tahay in la helo qof aan hub sharciyaysan wadan inuu magaalada mari karin marka hore waxaa laga bilaabaya wadooyinka oo cid allaale ciddii hub sharci daraa wadato sidoo kale sida wasiirka amniga ku dhawaaqay khamiistii horena ay ujeedadu tahay in xitaa mas-uuliyiinta dawladdu loo ogolaan karo keliya afar qori oo aka forty seven-ka ah qoryaha waaweynna laga mamnuucayo magaalada taasna waxay sahlaysaa in amnigu hagaago weli lama gaarin habkii hub ururinta oo guryaha laakiin taasna waa loo tegi doonaa hadda waxay tahay ujeedadu xakameynta hubka inaan magaalada si lagu dhex wadan karin waa hagaa guddoomiye dhegeystayaasha jecel inay barnaamijka nagala qayb qaataan ayaan fursad siinaya aan u baaqo dhegeystaha haatan khadka ku jira bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxa weeye maxamed axmed waxaan joogaa magaalada muqdisho waan salaamayaa laanta afka soomaaliga ee c o eda iyo adigoo daadiyaha sahro aada umaadsansa iyo guddoomiyahaba guddoomiyaha waxaan weydiin lahaa ammaanka magaalada ciidan iyo laguma sugi karo askar oo meel kasta ma istaagi karto askarta iyo shacabkana waxaa ka dhexeeya sensitive weyn oo aada u weyn waxaa laga yaabaa hadeer markaad tegtid saldhig ama saldhig lagaa dacweeyo dadka xaafadda jooga oo dhan aada bay u murugoonayaan waxay moodayaan in meesha qofka laguba cunayo oo ay wax loo wado oo dawladnimada ma aaminsana marka maxay tahay sababta loosku mashquulinayo in ciidan iyo waxaa la dhiso oo shacabkii awaaris badan loogu sameyn waayey oo dawladda xaggeeda iyo inay dawladdu iyaga u adeegto loo la-yahay waan gartay marka waxaad leeda waxaan u fahmay askar keliyaati ammaanka magaalado dhan ma xallin karto maxaa dawladda iyo shacabka oo iskaashanaya arrinta amniga qaab kale loogu geli waayo soo ma aada iyo aada haa waan waan waan ku dhacday anigoo lay dacweeyey oo kale runtii iigu horreysay markii igu horreysay aan saldhig tago oo ciidan ay gurigayga yimaadeen anoo dee sharci iyo sharci darro midda keli doonaha laygu yimaadee macnaa aad baad uga dareemaysaa xaafadda marka lagugu yimaado dadka o dhan waa murugoonayaan in bilo kula tagtay oo aan dawladdaadii ayna wax kaaga iman waad dareemaysaa marka cuqdad weyn baa udhexaysa aad baad marka taas maxaa umahadsantahay looga fikeri waaye waan gartay maxamed oo aad baad umahadsan tahay guddoomiyuhu ha inooga jawaabo su-aashaasi maxamed runtii aadaan uga mahad celinaha su-aasha arrimuhu sheegeen waa arrimo muhiima ciidan keliya amnigana ma sugi karo Eh, waana sababta keentay inaan jira tajiidii xasilinta caasimada in aan wax ka bedelno oo aan kusoo kordhino barnaamijka la yidhaha darisaynta oo daraasad dheer laga sameeyey sidii shacabka iyo ciidanku ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha muhiimka u ah deegaanka Eh, barnaamijkaas isaga ah darisaynta eh, xaafad walbo laan walbo eh, guri guryo walba oo tobankiiba oo falarka la yidhaahdo ilaa iyo kontonkii qo- guri waxa loo sameeyey dad dariseyn ah oo la falgala maamulka degmada iyo waaxda iyo hay-adaha amniga taasna waxay keentay in shacabkii iyo hay-adihii amniga ay aada uga wada shaqeeyaan intaas waxaa sii dheer in istiraatijiyadda howlgallada laga sameynayo xasilinta caasimadda maanta ay maamulkii degmada iyo shacabkiiba lagala tashanayo meelaha ugu muhiimsan waxaan aaminsannahay shacabka la-aantiis inaan amnina la sugi karin waana sababta keentay inaan annaga aada u danaynayno inaan ugu dhawaano shacabka barnaamijkaas darisaynta iyo howlgallada hadda socdana waxaan rajaynaynaa in saddexda bilood soo socoto magaaladan ay noqon doonto magaalada amnigeeda laisku haleyn karo waan gartay guddoomiye aad baad umahadsan tahay guddoomiye intaynaan arrimahaasi ka fogaanin inta badan waxaa dhacda dad dad ku dila magaalada muqdisho oo baxsada oo la qaban waayo meelo suuqa bartankiisa ah qaar baa ku dila dadka sidoo kale dad baa qaraxya dhiga amaba qarxiya dadku waxay isleeyihiin suurtagal ma aha in magaalada dhexdeeda amaba suuqa bartankiisa inta qof lagu dilo qofkii amaba kooxdii dilka geysatayna inay baxsato dabcan waxaa jira dad arkayay laakiin baqdin ay qabaan daraaddeed u sheegi kari waayey ciidamada ammaanka wixii ay arkayeen ay la kulmeen ee ammaanka halis ku hayay amaba dadka lagu dilayay taasina waxaa u sababaa laleeyahy dowladdii ma damaanad qaadi karto qofkii xog muhiima u keena ammaankiisa oo beribaa ama isaga ama eheladiisa la dilaya arrintaa ka waran runtii kooxaha nabadiisku waxaay ka shaqeeyaan waa inay dadka arki dhexgeliyaan oo waxaan jirin iyo buunbuunis sameeyaan ciidankeena geesiyaashana waxay u taagiyiin waxaa waaye in shacabkii la badbaadiyo wakti hore oo arrimahaas cabsi laga qabay ayaa jira kooxaha nabadiidka iyo handadaadahooda laakiin kadib shacabku waxay darowsadeen in handadaadahaas aysan waxba ka jirin dadkaasna aysan horumarka dalka danka lahayn taas marka waxay keentay inaan helno shacabkii oo hadda dhiirada diyaar u ah inay maamulka gobolka iyo degmooyinka la shaqeeya la shaqeeyaan hay-adihii amniga Eh, sababaha darisaynta aan hadda xoogga u saarnay oo aan ilaa iyo haddana eh, guulo wanaagsan laga keenay waxaa ka mid ah waxay ahayd usbuucii hore markii laba oo bombogacmeed ku tuuray degmada wadajir in shacabkii ay ku daba carareen soo qabteen Eh, sidoo kale dad kalala ayagana geystay oo gacanta lagu hayo waa jiraan laakiin haddana mar walbo eh, dhab shacabka waxaa laga rabaa haddii cid allaale ciddii amniga qalqal gelinaya haddii aad ka aamustana waa mid adiga aan kuu wanaagsanayn qof walba oo soomaaliyeed waxaa u wanaagsan eh, wadankan oo amniga marka runtii sidii hore ma aha hadda shacabkana aad baan uga mahad celinaynaa wada shaqaynta buuxda laakiin intaasoo la- lasii dadaalo marka rajo badan baan qabnaa arrimahaas ku saabsan aad baad umahadsantahay guddoomiye waxaad ka dhawaajisay in ay jiraan dadad soo qabateen oo dad dilal u geystay ee waxaa jirtay gabadh dhowaan lagu dilay suuqa bakaaraha magaalada muqdisho gabadh lagu magacaabo maryan cabdilaahi ee gabadhaa ilaa hadda dadkii dilay ee toogashadaasi sameeyey gacanta ma ku soo dhigteen runtii taas baaristii baa socota dad suhurna waa jiraan laakiin ma rabno inaan hadda sheegno ilaa iyo ay si wanaagsan usoo cadaato cid walba oo eh, tuhun ku jirana xaq waxay leedahay in ilaa baarista kasoo dhamaanayo In marka arrintaas waa lagu guda jiraa arrin naxdinna waaye arrin runtii aan eh, dul qaadan karnana maaha annaga mar walba ciidamada la hadlayna waxaa la kala hadalna waxay tahay shacabka badbaadadiisa iyo shacabka in loo tiro ha noqdo markii howlgallada la sameynayo iyo haddii ciddii shacabka eh, dembi u geysatana in la dabagalo lasoo qabto marka waa dadaalku waa u socdaa laakiin haddana nidaamkeeni iyo hay-adaheeni looma barbardhigi karo sida kuwa caalamka hore u maray waana meesha aan ku socono annaga aan hiigsanayno muddo shan sano gudaheeda in ay cid eh, dembi geysata in laga waayo dalka soomaaliya waan gartay weli dhegaystayaal waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha oo toddobaadkan uu marti noogu yahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan yariisow dhegaystayaal badan ayaa khadka ku jira balanu baaqa mid ka mida dhegaystayaasha khadka ku jira khayr oo joogto waxa waaye muqdisho horta assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay iga dhegeysanayaan madaxdooda iyo shacabkoodaba su-aashayduna waxa waaye aniga horta dhawaan ba muqdisho imid xoogaa waxaan arkay maamulka o aan ku baahsanayn degmooyinka iyo xaafadaha fogfog meelaha qaar markii inta boosas la kala gato la dhisto waxaan arkay iyadoo maamul dad lagu isku sheegaya dowladda hoose intay canshuur ka qaadaan boos la dhistay ay haddana maaragtay kuwii qaaday kuwaan ahayn ay imaanayaan oo leeyahay canshuurtii annagana siiya waana qaar qabiilaysan markaasna ay isku dhacayaan oo isxabadaynayaan baan arkay ma garato dad badan ku dhinteen marka haddee arrintaas waxaan guddoomiya rabaa inuu ka jawaabo waxa maamulka u baahi la-yahay oo muqdisho u gaari la-yahay xaafadaha fogfog su-aalo kale ama cabasho kalena waan qabaa oo anigoo naafa ah sanadkii hore taanu kuxirtiyan ka imid hadeer sanadkii horen marbaa imid waxaan u imid arrimo caafimaad garoonkan ka dhoofayey gaari gaari wiljeeraan saarnaa gaariyaasha wiljeerka oo dhan ma qaban karo garoomada iyo isbitaalada inta badan kuwa ay isticmaalaan anigu ma qaban karo mid gaar oo ayaan qaban kara boqolkiiba sagaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ima anfacayaan hal baa laga yaaba ina iga anfaca marka waxay dheheen wiljeerkaagu baaritaan ma soo marin waa lagaa bedelaya mid kale lagu saarayaa waxay dhahdaa kiina ay saartaan waa ka dhacaya anoo qaylinayo kiina waa ka dhacay waa ka dhacaya la qasab igu saareen waxay noqotay inaan kala dhacay xoogaa waxaana qofba yaro baralays marka dadka saa ii galeena waa dadkii naba sugidda ahaa ayaga qalad bay iga galeen iga aan uga dacwoodana ma lahayn oo maba aqoon meel looga dacwoodo qaladka ay galaan cid qalata ma lahan miyaa iyagana taas waxaan weydiinaya ciddii ku shaqa leh inay codkayga gaaraan rabaa uga faa'iidayso waad ku mahadsan tahay su-aashaada guddoomiyaha gobolka banaadir ayaynu jawaabta u dayneynaa guddoomiye umulkheyr marka hore aad baan uga mahad celinayaa kasoo qaybgalka barnaamijkan haddaan ku bilaabo midda dambe runtii aad baan uga xumahay dhacdada noocaas oo kalea inay ku dhacday gabadh soomaaliyeed oo runtii baahiyaha gaarka qaba kuna socotay gaarigii wiiljeerka haddana in falkaas dhacay marka runtii taas iyada ah hay-adihii aan gaarsiineynaa waana ka cudur daaranaynaa annaga qofka kastoo muwaadina waxaan rabnaa inuu xaqa lamida xaqa kale uu helo tan waa mid iyadana si guud oo baryahan qorshe aan wadno ah dadka baahiyaha gaarka qaba in loo sameeyo ama gaadiidkooda meelihii u mari lahaa waxaan ku faraxsannahay diyaaradaha qaarkood inaan kala hadalnay ku guulaysanay in ay u sameeyaan meel ay ka koraan marka seeda waxaan dareemaa inuu yahay mid gaar ahoo gaarigeeda ka duwan yahay kuwii kale taasna waan ka cudur daaranaynaa laakiin waxaan rajaynaynaa in dadka noocaas oo kale ayagana baahiyadu si gaara loo haqabtiri karo annaga qof kastoo soomaaliyeed siiba dadka baahiyaha gaarka qaba waa inaan mudnaan gaara siino waana qorshaha aan maaragtay maamulka gobolkan ku howlgelayo midan kale oo ah arrimaha canshuuraha waa jiri karaa in canshuurihii dowladii dhexe iyo si dowladda hoose maaragtay hay-ado kala duwan ay u tageen haddana arrinta ah in dad muxuu ahaa canshuurta warsanaya waxaa la qof walba inuusan canshuurta cidda weydiinayso inuu hubiyo ciddii saxda inay tahay si aysan gacan qalada ugu dhicin annaga waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeyan waxaan wadnaa nidaam electroniga in la sameeyo oo aan lagu qaldami karin laakiin inta ka horeyso dad baa jira oo iska tuugo oo isku dayaya inay shacabkii si kale wax uga qaadaan taasna mid la aqbali karo maaha marka taasna dadaalkeeda waa wadnaa midaan ah gaarista degmooyinka toddobiyi tobanka degmo runtii hadda waa markii ugu wanaagsanaayo degmo walba oo aan daadejinay maamulkii degmadii howlihii laga bixinayo ilaa waaxdii ilaa laantii jimcihii hadda aan maaragtay kormeerkaan sameyneynin goobaha aan tagnay waa meelaha ugu shishaysa magaalada ay ka mid yahay daarisalaam heliwaa meesheeda ugu ugu ugu shishaysa dainile gares valley ilaa iyo jasiira iyo kaxda ujeedadana waxay ahayd bal inaan soo kormeerno daafaha magaalada oo qeybna ka ahayd xasilinta in meel walba oo magaaladan kasoo gelayso waddo ah oo kooxaha nawaadiidku ay kusoo dhuuman karaan in ciidamo la geeyo si shacabka gudaha joogo ay nabad iyo amni u helaan marka arrimahaas oo dhanna waa arrimo aan maarta dadaalkeedana waa wadnaa waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano sida hore u sheegay aad baad u mahadsan tahay guddoomiye waxaad moodaa dhegaystayaashu inay aada u badan yihiin doonaya inay su-aala kaa weydiiyaan arrimaha amniga iyo guud ahaan gobolka banaadir bal dhegaysto kale ayaan jeclahay inaan u baaqay isagana walaal waad mahadsan tahay dahda v o e da waxaan magacaygu cabdifitaax maxamed baa la yidhaahdaa waxaan joogaa magaalada jijige ee maamulka soomaalida etoobiya marka walaal guddoomiyaha waxaan weydiin lahaa maxaa had iyo jeer magaalada baaritaankeedu uu u badan la-yahay oo nabadgelyadeeda loo sugi la-yahay oo meel kasta maxaa baaritaan loo dhigi la-yahay see u dhuumanaysaa dadka dadka laynaya waan gartay marka waxaad ula jeedaa Hello?
dadka qaraxyada iyo geysanaya ee, iyo dilalka ha maxaa baaritaanku u badan la-yahay oo meel kasta looga baari la-yahay oo iskees kasta loo istaagi la-yahay weeyaan isheedadaydu aad baad u mahadsan tahay cabdifataax haye aada iyo aad baa u mudanta adaa mudan walaala runtii cabdifaac aada uga mahadcelinaa digdiga inuu aada waxay kutusaysaa danaynta uu danaynayo magaalada muqdisho iyo caasimadii dalka oo hooyadii ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan ah arrimuhu sheegayna waa dadaalada hadda socda xasilinta ayay qayb ka tahay waan doonayno in eh, qof kasta oo soomaaliyeed inuu si xor ah magaaladan ku maro amni iyo nabadeenna helo laba arrinba midna horta waa kooxaha argagixisada oo kale lagu yaqaano inay dadkii caburiyaan oo oo si handadaad ah ay- ay ku dhaliyaan amniga iyo nabadeynta laakiin annaga nidaam dowladeed baan nahay dowlad baan nahay maamul baan nahay een, xorriyadda qofka shaksigan iyadoo la ilaalinayo een, haddana amniga in la sugana waa la rabaa marka taasaa eh, diideyso in maaragtay eh, meel walbaba eh, baarid laga wado laakiin haddana meelaha ugu muhiimsan baan daraasad ku sameynaa si shacabka amni iyo nabadeen loogu helo iyadana waxaan rajaynaynaa in dhowaanba laga maarmi doono eh, meelaha checkpointyada oo shacabku ay amnigooda iyagana ilaashan doonaan magaaladanna waxaan rabnaa annaga in ay kusoo noqoto sidii bartamaadkii ahaan jirtay oo qof walba gurigiisa iri- soo iridda u furan tahay inuu seexan karo guddoomiye arrimaha amniga markaynu ka hadlayno waxaa fooda inagu soo hayso maalmo koobani ka harsan yihiin bishii barakeysnayd ee ramadaan inta badan ee, khibradda aynu ka dhaxalnay dhacdooyinkii sanadihii ugu dambeeyey oo dhandhacayey xilliga lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan weerarada ismiidaamintu aad bay u badan yihiin ee, dadkana cabsi iyo welwel baa ka muuqda oo ay kasii welwelayaan maxaa dhici doona maalmaha ramadaanta lagu jiro maxaa idinka qorshaysan ka gobol ahaan iyo guud ahaan ciidamada amniga iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya in lagaga hortago dhacdooyinka dadku cibaadadoodii ay welwel kasii qaadayaan
runtii arrintaas dadaal badan baa dowladii federaalka iyo maamulka gobolka banaadir ba ka sameeyey markaan waxaa rabnaa caasimaddahan eh, muxuu ahaa ramadaankan inuu ka duwanaado kuwii hore Eh, bisha barakeysan ee ramadaan waxaan rabnaa shaksi kastoo soomaaliyeed ee caasimadda jooga inuu eh, cibaadeysto una cibaadeysto si xor ah oo nabad ah Eh, taasna hadda shacabkii nasarkoodii ayaaba diyaar la ah inay maamulka gobolka iyo degmooyinkii iyo heedaha amniga kala shaqeeyaan ee barnaamijyadan aan kuu sheego darisayntii ha noqoto xasilintii oo si istraatiijiyad aan u wadno ha noqoto ha noqoto wada shaqeynta hay-adihii amniga iyo maamulka gobolka iyo shacabka waxaan isleenahay markaan si wanaagsan baa loo wada diyaarsan yahay ee tan oo runtii aada u yaraynaysa ama hor istaagaysa in kooxaha nabadiidku ay u diidaan ummadda inay cibaadeystaan rajo weynna waan ka qabnaa dadaaladaasna eh, runtii waa kuwo aan tijaabinay oo isbuucyada lasoo dhaafay oo aan aada kalsoonina ugu qabno rajaynaynana qof kastoo nabadiid oo wax qarinaya in shacabka ay farta kuna kusoo siiqi doonaan qofkaasna eh, laga badbaadin doono shacabka inuu dhibaato u geysto gudoomiye waxa ay dadku leeyihiin mar kasta oo dowladdu qaadayso tallaabo ay amniga ku xoojinayso tallaabadaasi waxay noqotaa oo keliya in jidadka la xidho iyo isku socodka magaalada haddana jidadkaa xidhani ma joojiyaan dadkii qaraxyada waday ee dhibaatooda ka sameynayay magaalada ee waxay xanibaanuun dadkii shacbiga ahaa ee ganacsanayay ama danahooda ku socday magaalada bal arrintaa ka waran arrintaas runtii horta waa mid annaga ka maamul ahaan iyo dowladda federaalka iyo saxda qankaba marnaba lama ogola in eh, ah, jidna la xiro eh, dhibna loo geysto shacabka haddana dhinaca kale waxaa mas-uuliyadii naga wada saaran tahay badbaadinta shacabka shacabka si kastoo lagu badbaadin karo eh, marmarka qaarkood amniga iyo sugidiisa eh, ma gasho mid cayaar cayaara taasa waxay keentaa in meelaha loo arko muhiimka in la xiro dareemkana shacabku marmara inuu aada u dhibsado laakiin haddana waxa la badbaadiyey ayaa ka weyn dhibka yar oo oo la dareemayo waxaan rajaynaynaa shacabka oo amnigooda ilaashada inay ku jirto danta taasoo looga maarmi doono dhagxaha la dhigayo oo jida su-aal kale haddii aan ku weydiiyo sidaynu ka war hayno xidhiidhka dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabtu ee in dhawaale madmadow baa ku jiray amaba khilaaf baa soo kala dhex galay dadka degan gobolka banaadir waxay dareemayaan in khilaafkaasi uu gobolka keliya saameyn ku yeeshay oo gobolladii kale dal- dalka ee imaaraadku ka howlgelayeen inay howlahoogii iyo shaqooyinkii iyo adeegyadii ay ka qaban jireen ay sidooda u socdaan laakiin dadka ku nool magaalada muqdisho cisbitaaladii iyo adeegyadii ay u qaban jireen ay meesha ka baxeen marka khilaafkii imaaraadka iyo soomaaliya dhex maray saameyntiisii ma waxay qaab taban u wajahdo keliya magaalada muqdisho iyo dadka degan annaga runtii si kastaba magaaladan muqdisho waa caasimadii ummadda soomaaliyeed waa shacabkeedan shacab taagan midnimada ummadda soomaaliyeed iyo wadajirka iyo dowladnimada iyo maxaaha soomaalida qabki ee lahaan jirtay marka annaga waxaan rabnaa shacab isku tashada ka maarma muxuu ahaa caalamka inay maaragtay mar walba wax noo qabtaan annaga waxaan rabnaa inaan wax istusno meesha aan rabnaa annaga ka maamul ahaan gobolka iyo dowladda federaalka waxay tahay isku tashi waxa la yidhahda ummadda soomaaliyeed inay isku tashadaan waxaanan aaminsanahay wax walba inaan qabsan karno marka taas annaga shacabka gobolka muqdisho weligooda dhib kastoo soo mara wuxuu jiray midnima iyo wadajir waan gartay guddoomiye waad mahadsan tahay mar kale ayaan ku noqonayaa dhinaca dhegaystayaasha jecel inay barnaamijka inagala qayb galaan oo ay su-aale kaa weydiiyaan arrimaha gobolka banaadir anu baaqa dhegaystaha xiga magacaygu waxa weeye sakariye cabdullaahi warsame joogo magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan weydiinayaa dhowr mar waxaa maqalnay maqaamka gobolka banaadir in hankii aan lahayn oo ahayd in maqaamka gobolka la helo tilaabo noocee uu ku daray addeed noocaasa inuu na siiyaan rabnaa zakariya aad iyo aada u mahadsan yahay waana uga mahad celinayaa arrintan waa arrin runtii qorshaha noogu jirta maamulka gobolka banaadir haddaan nahay waxayna qayb ka tahay dib eegista dastuurkii waxay qayb ka tahay daraaleyntii dalka iyadana annaga qorshaheena wuxuu yahay ko in gobolka banaadir uu kamid yahay gobolada sideed iyo tobanka dalka sidaas daraaddeedna loo baahan yahay xuquuqda ay gobolada kale heleen inay helaan waxaan aaminsanahay muwaadin kastoo soomaaliyeed meel walbuu joogo inay isku xuquuq iyo inay helaan inay cadaaladda iyo sinaantana ku jirto dalkan u ron tahay sidaas daraaddeed innaga waxaan rabnaa nidaamkan iyo saameyntiisa inaan shacabka muqdishona lagala tashto shacabka talooyinkii ka timaada oo ah maqaamka iyo nooca ay rabaan inuu noqda aan u gudbino hay-adihii dastuuriga ahaa ee dowladda federaalka taasna ay noqoto mid aan kor ka imaane mid ka timaada shacabka rabitaankiisa guddoomiye gabagabadii barnaamijka wicitaanka dhegaystayaasha ayaan soo gaadhnay annagoo wakhtigaaga kaaga mahad celinayna su-aashayda ugu dambaysaa waxay tahay dadka ku nool magaalada muqdisho amaba gobolka banaadir waxay inta badan ka cawdaan in cashuuraha laga qaado magaalada iyo dadka gobolka ku nool haddii ay tahay badda iyo berigaba hase ahaatee cashuurahaasi aan dib loogu soo celin oon adeegyadii ay dowladdu qaban lahayd aanay qabanin oo dadkii waxbarasho iyo caafimaad iyo amni midnaba aanay haysan haddana lacaga cashuuro laga qaadayo arrintaa maxaad kaga jawaabi lahayd runtii waa shacabkan horaan u sheegay gobolka banaadir runtii waa in looga mahad celiyo sida ay mar walba dowladnimada iyo nidaamka ay u jecel yihiin midnimada iyo wadajirka ummaddana ugu taagan yihiin canshuurahaas ay bixiyaanna waa canshuuro runtii dowladda federaalka ma jirteen haddaanan canshuurahaas gobolka banaadir aysan jirin dhinaca kale iyagana weli waxaan aaminsannahay canshuurahaas iyaga waa kuwo dekeda iyo airboort keliya laga qaado shacabkii waxaan rabnaa inay fahmaan dowladnimadu waa waa iyaga in canshuuraha la bixiyo si adeegyadii bulshada asaasiga loo dhiso haddaan naga muddada saddexda bilood aan joognay juhdi gelinay saameyntii roobabka inaan wax badan ka qabanno gurmud deg dega la sameeyo qarash badan lagu bixiyo sidoo kale in adeegyadii la daadejiyo shacabkii loo dhaweeyo in wadooyinkii laamiyada aan bilowno in lasii dardargeliyo lasii dhiso arrimahaas oo dhan in dabdamiskii iyo xarumihii adeegyada bulshada aan degmooyinka qaarkood ka hergelino waxaasn waa waxa aan runtii dhaqaalaha yareena soo galo lagu sameyn lakin haddii canshuur qof walba uu bixin lahaa canshuurihii rasmiga ahana la qaadi lahaa waxaan aaminsanahay soomaaliya inay isku tashan lahayd marka taas ayaa wax walbaba ka qiimo badan
ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waannu kaga hadlaynay xaaladda guud ee amniga gobolka banaadir waa naga intaa intaynu mar kala kulmaynana dhinacayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo